alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira amaa bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sidii aanu ku ballansanayn biidni illaahi subxaana wa tacaala waxaynu waxoogay tilmaami doonaa o aynu sharaxi doonaa kitaabkan la dhahda kitaabu tawxiid aladii huwa xaqu llaahi cala alcabiid abwaabtiisa maqaasidda iyo ujeeddooyinka sheekhu halkan uu ugu qoray iyo axkaamta uu doonayo inuu ku caddeeyo waxaynu sheegi doonnaa markaa maqsuudulbaab waxaa kaloo biidni illaahi subxaana wa tacaala aynu isku dayi doonnaa bayaan xukmi mas'alati albaab masalada baabka uu sheekhu u guntay oo u tarjumays xukumkeeda marka aynu maqsuudka sheegna kadib haddii uu xukumku maqsuudka ka dhex muuqdana intaasaa inugu filan haddii aanu ka dhex muuqana xukumkana biidni illahi subxana wa tacala waynu tilmaami doonaa kitaabu tawxiid sheekhu raximah ullahu tacaala wuxuu ku bilaabay bisinka nusakha qaarkoodna waa ku qoran tahay siduu yidhi xafiidkiisu waqacat liya nuskhatun bikhatihi raximahu llah bada'a fiiha bilbasmala nuskho khadka sheekha ku qoran fartiisii oo bisinku uu ku yaallo ayaan helay buuhi wa hanaa bilxamdala wasalaati cala anabiyi calayhi salaatu ou ku xigsiiyeyna ilaahay subxaana wa tacaala ammaantiisii walam yadkur khudbatan wax muqadimaana uma sheegin kitaabka waalcillatu fii dalika wallahu aclam annahu lama kaana mawduucu alkitaab atawxiid qad bayanahu allahu fi اlqur'an kana min aladabi fi maqaami الtawxiid anlaa yujcala faasilu bayna الtawxiidi waاddaali calayh aladi huwa alqur'an wa hada min lataa'ifi ahari الtawxiidi fi اlqalbi wa huwa shabiihu bisaniici اlbukhaariyi fi intaha mulakhasan min kitaab الtamhiid sharxi kitaab الtawxiid lisheekh saalex al sheikh wuxuu yidhi sheekhu kitaabka wax hordhaca uma sheegin waxaana u muuqataa sababtu inay tahay mawduuca kitaabku mar hadduu yahay towxiidka towxiidkana ilaahay uu ku caddeeyey fi lqur'aani alkariim waxaa aadaabta ka mid ah maqaamu tawxiid marka la joogo inaan towxiidka iyo waxa towxiidka tusinaya oo qur'aanka ah waxba aan loo dhexaysin waxaana arrintaasi ka mid tahay buu yidhi raadka wanaagsan ee qofka towxiidku qalbigiisa uu ku yahay waxaanu arrinkiisu shabbahaa buu yidhi arrinka bukhaari bukhaari raximah llahu tacaala kitaabkiisa wax muqadimaa uma yeelin xadiidka nebiga waa xadiidu cumar waxba kama horraysin isaga ayuu kitaabka hordhac iyo muqa lixda baabee kitaabkan u horeeya waxyaabaa muhimka waxaa ka mid ah kitaabkan abwaabtiisu xidhmo xidhmooyin bay u wada socotaa waana arrin ay tahay qofka daalibulcilmigii inuu ku baraarugo sida haalibka ah baab weliba goonidiisa iskama socdo abwaab kale ayay isku maqsuud yihiin ama maqsuud guud ay wadaagaan inta badan walihaada culimmada qaarkood sheekh doctoorah oo magaciisa ciisa la yidhaahdo wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo maqaasidu kitaab atawxiid oo tartiibtan kitaabku uu qoran yahay aanu qorayn sida loo sharaxana aanu sharaxnayn ee abwaabta intii isku maqsad iyo isku ujeeddo in lagu gaadho la doonayeyba gooni uu u saaray waxaa isaguna la mida inkastoo isagu tartiibta lafteedii uu raacay sheekh cabdiraxmaan naasir isicdi kitaabkiisa alqowl asadiid fi bayaani maqaasidi kitaabi atawxiid isna qaabkaa maqaasida ayuu u sharaxay marka lixdan baabee sheekhuu kitaaba ku furfuray hiya kalmuqadimati lilkitaab kitaabka mawduuciisu waa tawxiidka waa muqadimaad iyo hordhacyo ku saabsan tawxiidka lixda baaba u horeeya oo baabka koobaad fiihi bayaanu xukmi tawxiid wa macnaahu tawxiidka uu kitaabu ka hadlayo macnihiisa iyo xukumkiisa ayuu ku caddeeyey baabka labaadna wuxuu ku saabsanyay fadlu tawxiid weliba tawxiidkaasoo looga jeedo aslu tawxiid qofka laga helo asalkii tawxiidka wa in lam yuxaqiqu yaanu sidii ay ahayd u wada xaqiijinbe baabka saddexaad fiihi dikru fadiila min fadaa'ili altawxiid weliba towxiidka nooc khaasa oo atawxiid aladii xaqaqahu alcabdu towxiidka addoonku uu xaqiijiyey waxa uu towxiidku ku xaqiiqoobayana waynu arki doonaa baabka afraadna xadara fiihi min ashirki oo didu tawxiida shirkiga ayuu ka diga waa waxaa tawxiidka kasoo hor jira baabka shanaadna dakara fiihi wujuuba adacwati ila tawxiid wuxuu ku sheegay dadka in tawxiidka loogu yeedha inay waajib tahay baabka lixaad waa tafsiiru tawxiid fasirista tawxiidka markaa baabkan koowaad oo ah kitaabu tawxiid maqsuudkiiyo ujeeddada uu sheekhu kitaabka ugu qoray waa maxay waa bayaanu wujuubi tawxiid maqsuudkan waxaad ku fahmi kartaa markaad isla eegta baabka iyo adilada uu baabka kusoo arooray markaasaad maqsuudka fahmi karta weliba aad fahanto wejhu munaasabati daliili lbaab munaasabada baabka daliilku uu la leeyahay baabka iyo halka uu masalada baabka uga daliil yahay markaasaad maqsuudka baabka aad fahmi kartaa marka iminka adilada haddaynu eegno kole innagu adilada akhriyi mayna laakiin haddaad adilada saaisha u mariso waxaa kaaga muuqanaya adiladaasi amar ilaahay subxaana wa tacaala addoomaha uu amray tawxiidka soo qadaa rabuka anlaa tacbudu ilaa iyaahu bilwaalideyn ixsaana qadaagu waa qadaagii sharciga ahaa oo amarka ayuu la macnayay ilaahay wuxuu amray uunbay ka dhigantay in la yidhi wuxuu ilaahay amrayna de waa waajib wacbudu llah walaa tushrikuu bihi shay-an amrun bitawxiid oo sariixa baa ku jira wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduuna waxay tusinaysaa ana allaha khalaqa alcibaada liyuwaxiduu ilaahay addoomaha inuu abuuray si ay u keen wamaa khuliquu lahu fahuwa waajibun caleyh wixii daraaddii loo abuuray suurtagal maa in la yadha waajib kuma aha waxaa daraaddiiba loo abuuray laa shaka inuu waajib uu ku yahay addoomaha culimada qaarkood waxay raaciyeen oo maqsuudka baabka ay ku dareen macnaha tawxiidka inuu baabkan sheekhu uu ku caddaynayo culimadaasi waxaa ka mid a cabdiraxmaan ibnulqaasim kitaabkiisa xaashiyatu kitaabi tawxiid min anfas alkutub weeyi tajidu fii hadi alxaashiya ma laa tajidu fii gayriha min ashuruux wafawaa'ida mutacaliqa bitawxiid wa bayaani aad bay muhim kadalika sheekh fawzan kitaabkiisa icaana almustafiidka wuxuu ku sheegay baabkan saas oo kale inuu tawxiidka fasirayo culimada qaarna intaa kumay darin waayo tafsiiru tawxiid baabkan u gooni yaala marka waxay dhahan baabkan maqsuudku ka leeyahy waxa weeyaanun wujuubu tawxiid inuu caddeeyo walaa shaka baabkan inay ku jirto almuujib liwujuubi tawxiid waxaa keensanaya sababaya qofka tawxiid in laga helo oo ah ana allaha subxaana wa tacaala khaaliquhu inuu ilaahay khaaliqaaga yahay waxay kugu waaji oo ta ad qirsantay waxay kugu waajibinaysaa an tuwaxid allaha subxaana wa tacaala ilahay inaad keliyeyso tawxiidku haddaba waa keeye waa tawxiid alcibaada oo idaa uطliqa altawxiid fi اnusuus fa huwa tawxiid alcibaada tawxiid haddii la iطlaaqo wax kale aan la daba dhigin oo nusuusta lagu sheego tawxiid alcibaada weeye tawxiid arububiya iyo tawxiid alasmaa wasifaat taabic bay u yihin walihaada buu dhaha sheekh sulaymaan ibn cabdillaah fii taysiir alcaziiz alxamiid walalifu wallaamu fi اtawxiidi lilcahdi dihni qaala cabdiraxmaan ibn xasan almuraadu biاltawxiidi tawxiid alcibaada waa kitaabkiisa quratu cuyuuni اlmuwaxidiin almachuud fi اlqur'an waالsuna cinda iطlaaqi الtawxiid ana almuraada bihi tawxiid alcibaada baabka labaad abwaabta kitaabu tawxiid ka mid ah waa baabu fadli الtawxiidi wamaa yukafiru min الdunuub fadliga tawxiidka ayuu ku saabsan yahay iyo dunuubta sida loogu dhaafo oo maada halkan mawsuula laga dhigi karaa baabu fadli tawxiid tawxiidka fadligiisa wamaa waladii yukafiruhu min adunuub iyo ka uu baabiiyo ee uu tirtiro ee dembiyada ka mid a masderiyana waa laga dhigi karaa iyada iyo ficila ka dambeeya masder laga dhalaalin karaa waxaa la odhan karaa baabu fadli tawxiidi wa takfiiruhu lidunuub ama adunuuba wa takfiiruhu addunuuba fadliga tawxiidka iyo baabiinta tawxiidka uu baabiiyo dembiyada marka takfiiruhu dunuub waa fadlu min fadaa'il الtawxiid waa fadli ka mid ah fadliyada tawxiidka waxaanu ka mid yahay fadaaisha tawxiidka kuwa u waaweyn ayuu ka mid yahay maadana in laga dhigo masderiye ayaa fiican ooy haddii laga dhigo mawsuula waxaa laga fahmi karaa in dembiyada qaarkood uu tirtiro qaarna aanu tirtirin oo aladii yukafiruhu min adunuub manaa waladii laa yukafiruhu taasaa la ismoodsiin lakiin haddii masderiye laga dhigo waa dembiyada inuu tawxiidku tirtiro u baabiiyo ayaa la sheegay wa takfiiruhu addunuuba maqsuudka baabkana waa maxay waa bayaanu fadli tawxiid waa in la caddeeyo fadliga tawxiidka liyakuuna almu'minu akhara iqbaala calayhi si qofka muuminkaah u noqdo qaabilista uu towxiidka qaabilayo tacaluman wa camalan wa dacwatan mid intii hore ka badan barasho ahaan iyo ku camalfal ahaan iyo yeedhma ahaan dadka loogu yeedho oo idaa carafa almu'minu fadla alcamal xarisa calaa tacalumihi waalcamali bihi waddacwati ilayh qofka muuminkaahe camalka fadligiisa markuu garto wuxuu ku dadaalaa barashadiisa ku camalfalkiisa iyo dadka inuu ugu yeedho liyanaala fadiilatahu fadliga uu camalkaasi leeyahay si uu u gaadho qofka muumin towxiidka halkan lagu sheegay waa kii hore uun waa towxiidu alcibaada qaala cabdiraxmaan bn xasan wاlmuraadu bالtowxiidi twxiid اlcibaadati wa ifraad اllahi banwaaci اlcibaadati اlbaطinaةi wالظaahira kaاdducaaءi wالdabxi wالnadri wagayri dalik haddii la iطlaaqo towxiid waxaa looga jeedaa towxiid اlcibaada ayaa looga jeedaa baabka saddexaad baabu man xaqaqa الtowxiid wuxuu u baab yahay ka towxiidka xaqiijiya dakhala اljannata jannada ayuu dhab ahaan galaa bigayri xisaab xisaabin la-aan ayuu jannada ku galaa markaa baabkana waxaa ku jirta bayaanu fadlin min fadaa'il الtowxiid fadli ka mida fadaaisha towxiidka in la caddeeyo waa dukhuulu saaxibihi aljannata bigayri xisaabin walaa cadaab qofkii saaxiibu towxiidka ahaa inuu jannada galo xisaab la-aan iyo cadaab la-aan waxaa la isweydiin karaa ma alfarqu beyna hada albaab waaladii qablahu waa maxay farqiga u dhexeeya baabkan iyo baabka ka horeeya farqiga u dhexeeya wuxuu yahay towxiidka fadligiisa la caddaynaya fii hada albaab huwa nowcun khaasun min altowxiid waa nooc gaara oo towxiidka ka mid a oo towxiid aladii xaqaqahu saaxibuhu waa towxiidka qofka ilaahay ku waxidayaa uu xaqiijiyey oo fadiilo gaarana leh oo aan towxiid oo dhan aan lagu helahayn oo aslu towxiid qofka haysta towxiidka aan xaqiijini fadiiladana dakhala aljannata bigayri xisaabin walaa cadaab heli maayo marka waxaan odhan karnaa maqsuudka baabkan waa bayaan ana min fadaa'il الtowxiid ana taxqiiqahu yakunu sababan fi dukhuuli اljannati bigayri xisaabi walaa cadaab bayaan ana min fadaa'il الtowxiid ana taxqiiqahu xaqiijintiisu yakunu sababan fi dukhuuli اljanna bigayri xisaabi walaa cadaab xaqiijinta towxiidku inay sabab u noqoto inuu qofkii xaqiijiyey jannada galo xisaab la-aan iyo cadaab la-aan wa hada min fadaa'il الtowxiid laakiin towxiid oo dhami saynu sheegnay fadligan ma xaqiijinayo waxaa daba isweydiin leh ma almuraad bitaxqiiq الtowxiid xaqiijinta towxiidka maxaa looga jeedaa sheekh cabdiraxmaan ibn xasan raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi taxqiiqu الtowxiid markuu fasirayey waa takhliisuhu wa tasfiyatuhu min shawaa'ib الshirki wاlbidaci wاlmacaasi towxiidka waa in laga barax tiro oo laga sifeeyo baraxyada shirkiga iyo bidcada iyo macaasida macnuu marka waa maxay taxqiiqu yaxsulu bisalaamati mima yadaadu aslahu aw kamaalahu xaqiijinta towxiidku waxay ku xaasilaysaa in laga madhnaado oo laga bad qabo waxaa towxiidka asalkiisa ka hor imanaya waa shirkul akbara ama ka hor imanaya kamaalkiisa oo in ay nuqsaani gasho waa jimaacu mudaadaati الtowxiid yarjicu ilaa halaaثati usuul waxyaabaha towxiidka didka ku ah asalkiisa ama kamaalkiisa saddex asal un bay u noqonayaan ashirku albidcatu iyo almacaasi fashirku weliba alakbar yunaafi aslahu asalkiisuu meesha ka saaraya waman ashraka baطla towxiidu wاlbidcatu tunaafi kamaalahu اlwaajib bidcaduna waxay meesha ka saaraysaa dhammaystirankii towxiidka ee waajibka ahaa ayay meesha ka saaraysaa waalmacaasi tunqisuhu wa tudcifuhu macaasiduna towxiidka way nuqsaaminaysaa aharkii iyo raadkii uu yeelan lahaa iyo shaqadii uu qaban lahaa ayay hoos u dhigaysaa macaasida addoonka uu ku sito haddaba taxqiiqu towxiid lahu darajataan xaqiijinta towxiidku laba derajay leedahay darajatun waajiba darajo waajiba wa hiya tarku maa yadaadu altowxiida min ashirki wاlbidaci wاlmacaasi taasoo ah qofku inuu ka tago waxa towxiidka ka hor imanaya shirki iyo bidca iyo macsiyo intaba leh ta labaadna waa darajatun manduuba waa mid sunno ah wajimaacuha ururinteediiyo soo koobisteeduna waa imtilaa'u lqalbi biliqbaali cala allah oo qofka qalbigiisu inuu buuxsamo waxaa buuxiye uu noqdo qaabilisuu ilaahay qaabilay wallujuu ilayhi ilaahayna wuu iishay wa wallujuu ilayhi wa khalci kulli riqin min alqalbi lisiwaahu oo qalbigiisa uu qofku ka fujiyu ka siibo addoonnimo kasta oo cid kale u sugan wa tarki maa laa ba'sa bihi xadara mimaa bihi ba'su ilaa uu gaadho waxaan dhib lahayn inuu ka tago isagoo ka digtoon waxaa dhib ka leh yacnii qaacidatu sadi daraa'ic inuu ku camal falo haddaba baabkan inaga nidhi maqsuudku waa bayaanu ana min fadaa'il الtawxiid ana taxqiiqa yakunu sababan fi dukhuuli اljanna bigayri xisaabin walaa cadaab culimada qaarkood taxqiiqu tawxiidka waxay ku dareen halkaa ibnu xasan uu yihi takhliisuhu wa tasfiyatuhu min shawaa'ib الshirki walbidc walmacaasi wama yunaafi tawakula sheekh cabdilkariim alkhudayr xafidahu اllah markuu sharaxayo daruuri buu hi intaa in lagu daro shuraaxda cid ku dartayna maan arag in laga sifeeyo tawxiidka shirkigii bidcadii iyo macsiyadii iyo wamaa yunaafi atawakul shirki iyo bidca iyo macsiya yaan noqoninbe haddaynaan sidaa odhanna xadiidka baabka ee taxqiiqu tawxiidkii ku daray waxyaabaha kamaalu tawakulka ka hor imanaya asalkiisaba yaanay ka hor imanay sida isdaweyntii iyo isgubistii iyo waxyaabahaas dee xadiidku baabka inaanu waafaqsanayn bay noqonaysaa ilaa arrimahaasi shirkina maaha bidcana maaha macsiyana maaha waaba mubaax qofku inuu isgube iyo inuu isdaweeyo haddana ka tegistoodii nebigu wuxuu ku daray taxqiiqu tawxiidkii jannada lagu gelayay bigayri xisaabin walaa cadaab walihaada waa in la yidhaahdo waa takhliisu wa tasfiyatu min shawaa'ib الshirki walbidc walmacaasi wama yunaafi tawakul wain lam yakun shirkan walaa bidcatan walaa macsiyatan wamaa yunaafi tawakula asalkii tawakulka waajibkaa loogama jeedo waxaa looga jeedaa kamaalu tawakul dhamaystiranka tawakulka ila tawakulka laftiisu asal buu leeyahay asluliimaan ka mido qofka haddii laga waayo aanu muslim ba ahayn iyo kamaalu tawakul baabka afraad baabulkhawfi baqihii ayuu u baab yahay min ashirki shirkiga laga baqo maqsuudkiiyo ujeeddada baabkani waa maxay waa bayaan ama maqsuudku waa ibcaad الnufuus can shirki ibcaad الnufuus can الshirki waa nafaha in shirkiga laga fogeeyo kulli yanaa kabiirihi wa sagiirihi kiisa yariyo kiisa weyn bitakhwiifihaa minhu oo lagaga fogeeyo in laga baqageliyo oo macnaa loo sheega nafaha wax sababa inay shirkiga ay ka baqaan waxaa loo yaqaano shirkiga in laga baqaa marka waa waajib waxaanu odhan karnaa waxaa maqsuudka baabka ka mida bayaan wujuubi alkhawf min ashirk almuqtadi lilxadari minhu ijtinaabi saasaynu dhihi karnaa sheekh saalix alcusaymi baa sidaa horaan idhi yidhi ibcaadu nufuus can ishirki kullihi bitakhwiifiha minhu laakiin waxaynu odhan karnaa ibcaadoo qura maaha maqsuudkie shirkiga in laga baqda inay waajib tahayba iyaduna maqsuuda in la caddeeyo marka waxaynu odhan karnaa waxa weeye maqsuudka baabku bayaanu wujuubi alkhawfi min ashirki shirkiga in laga baqaa inay waajib tahay in la caddeeyo almuqtadii lilxadari minhu waijtinaabih baqahaasi oo keensanaya oo natiijadiisu ay noqonayso qofku shirkigii inuu ka digtoonaado oo uu ka fogaado muujibaat alkhawf min ashirki aad bay u badanyihin dee kitaabkeenu sharaxan ugumaynaan talagelinee abwaabtun baynu maqsuudkooda iyo xukumkooda caddaynaynahay waxyaabaha qofka u sababaya inuu shirkiga ka baqdaa aad bay u badan shirkigu haddaba waa maxay maa huwa shirku sheekh alxakami ibnulqaasimba ka horraysay xaashihiisa wuxuu dhaha taswiyatu gayr illaahi billaah oo ilaahay cid aan hayn ilaahay lala simo fii ma huwa min khasaa'isihi subxana wa tacaala oo lagula simo waxyaabaha ilaahay subxana wa tacaala uu la gaarkay haddii lasii faahfaahiyo sida alxakami u dhaa an yajcal alinsaanu lilahi niddan fii rububiyatihi wa uluuhiyatihi wa asmaa'ihi wa sifaatih waa isla macnaa laftiisii wey akbar iyo asqar ayuu shirkigu u qeybsamaa mid weyn iyo mid yar shirkiga weyn nebigaaba calayh isalaatu wasalaam fasiray oo ayu dembi acdam markii lagu yihi muxuu yihi an tajcal lilaahi niddan wahuwa khalaqak aniduna waa almithl washib sheekh saalix alcusaymi oo culimada muxaqiqiinta dhab ahaan ka mid ah oo ragga kitaabu tawxiid maqaasidiisa iyo munaasabaadka iyo aadka u caddeeyey daqaa'iqdiisa anuu intaan akhriyey laba sheekh baa ugu fiican sharaxooda iyo sharax kitaabka maqaasidiisa iyo daqaa'iqdiisa iyo axkaamtiisa in la caddeeyo ku wareegaya oo aan ka baxahayn sheekh saalex al sheikh kitaabkiisa atamhiid iyo sheekh saalex alcusaymi oo isaguna marar badan sharaxay marka wuxuu uha shirku lakbarku waa jaclu shayin min xaqi illaahi ligayri yakhruju bihi alcabdu min almil waa wax xaqii ilaahay ka mid a cid kale in loo yeelo kaasoo addoonku uu diinta kaga baxay shirkulakbarka waa ka shirkul asqarkuna waa jaclu shayin min xaqi illaahi ligayri laa yakhruju bihi alcabdu min almilla waa wax xaqii ilaahay ka mid ah in cid kale qofku u yeelo kaasoo aanu diinta kaga baxahayn kef xaq ilaahay sidee baa loo odhanaya kaasi waa xaq ilaahay o cid kale haddii loo yeelo diinta lagaga bixi maayo kana waa xaq ilaahay o cid kale haddii loo yeelo diinta lagaga baxaya nacam xaq اllah aladi ida jucila ligayr اllah yakhruju bihi alcabdu min almila huwa almutacaliq biasli اliimaan xaqa ilaahaya addoonku hadduu cid kale u yeelo diinta kaga baxaya waa xaqa ku tacalluqa ee la xidhiidha asalka iimaan wa xaqu اllah aladi ida jacalahu alcabdu ligayr اllah laa yakhruju bihi min almila huwa xaqu اllah aladi yatacalaqu bikamaali اliimaan alwaajib wa xaqa ilaahay ee ku tacalluqa kamaalka iimaanka ee waajibka ah in la yidhaahdo shirkul asqarka marka la tacriifinayo sida maslaga culimada qaarkood ay mareen in la yidhaahdo waa kullu maa kaana wasiila ila shirki alakbar waa ictiraad qawiya baa taa lagu soo arooriyey wax kastoo wasiilo shirkul akbarka waaba shirkul asqar bal waxyaaba mubaaxaba ayaa shirkul akbarka wasiilo u noqon karaa marka ma waaba mubaaxe see loo odhan karaa waa shirkul asqar ila shirkul asqarku waa xaaraame waa muxarame culimada qaarkoodna shirkul asqarka markay tacriifinayaan yaktafuuna biاtamhiil wاlcaddi laa bilxaddi waxay ku kaaftoomaan inay tusaale u sheegaan oo afraaddiisana ay tiriyaan waxaasaa shirkul asqara waxaasaa waxaasaa ah way kaga kaaftoomaan bilxad inay xad u yeelaan baabka shanaad baabu اducaa ilaa shahaadati an laa ilaha ila اllah marka xukunka baabkaa horena dee wuu cad yahay oo maqsuudka waynu garannay xukunkuna u cadiyo dee waa xukunku waa wujuubu alkhawf min ashirk iska dhaaf in la sameeyo in laga baqdaa xataa inay waajibtay baabu ducaai ilaa shahadati an laa ilaha illa yeerhmadii buu baab yahay dadka loogu yeedho ilaa shahadati an laa ilaha illa allah wa thamara min thamaraati alabwaabi asaabiqa baabkan wuxuu midho u yahay abwaabtii ka horreysay ayuu midho u yahay oo marka la garto towxiidka waajibnimadiisa fadligiisa guud ee asalkiisa lagu helayo oo takfiiru dunuub ay ka mid tahay iyo fadligiisa gaarka ah waa dukhuulu ljannati bigayri xisaabin walaa cadaab oo taxqiiqiisa lagu helaayo iyo alkhawf min ashirki halista shirkiga intaa qofku markuu garto takuunu thamaratu daalika an yadcuwa ila tawxiid fadligii tawxiid ku gartay iyo halista waxaa ka soo horjeeda thamaradu waxay noqonaysaa maqsuudkiiyo ujeeddada baabkani waa bayaanu wujuubi dacwati ila tawxiid waa in la caddeeyo towxiidka dadka in loogu yeedhaa inay waajib tahay waxaa loo ka odhan lahaa baabu ducaai ila atawxiid ilaa shahadati an laa ilaha illa allah oo iktafaa biddaal can ilmadluul shahadati an laa ilaha illa allah tadullu cala tawxiid daliilkii ama tusiyihii ayuu sheegay oo kaga kaaftoomay kii uu tusinayay oo dee tawxiidka ah oo laa ilaaha illa allah waa dee macnaheeduba tawxiid marka waa waajib dadka in tawxiidka loogu yeedhaa waa waajib gaal iyo muslim inay waajib tahayna dee adilada ayaa caddaynaysa haddaba halkaa waxaa inagu baraarujinaya arrin muhima oo dakarahu sheekh saalex al sheekh fii muqadimati sharxihi calaa kashfi shubahaat arrinkaasoo ah dadka qaarkood adacwa ila tawxiid inay khalad ka fahamsa haddaan khulaaseeyo bacdu اnnaas yadunnuun ana kula man talafada biاtawxiid fii dacwatihi wadakara fadaa'ilahu aw amara bihi calaa wajhi اlcumuum latafsiil anahu daacin ila tawxiid cala alwajhi almatal dadka qaar waxay u malaynayaan qof kastoo tawxiidka afkiisa soo marya kelimada tawxiid laga maqlo ama laa ilaaha illa allah ama tawxiidka si guud dadka u fara iyo maa yadaaduhu oo min ashirki oo isla tafsiil looga hadlo inuu yahay qof tawxiidka dadka ugu yeedhay sidii waajibka ahaydna ugu yeedhay la addacwatu ila atawxiid ee fadiilada lagu helayo ee waajibkuna qofka uu kaga dhacayaa waa addacwatu ila atawxiid calaa wajhi tafsiil waa in dadka tawxiidka loogu yeedho oo loogu yeedho si faahfaahsan sida kitaabkan u qorayo bal adigu u fiirso wa kadalika bayaanu tafaasiili maa yadaadu tawxiid wahuwa shirk in la caddeeyo waxaa tawxiidka ka soo horjeeda tafaasiishiisa shirkiga waxaa haddii la yidhaahdo waa shirki waxaa haddii la samey waa in saa loo faahfaahiyo kuwa walaalayaal tawxiidku wuu fiican yahay jannadaa lagu galaa tawxiid shirkigu waa wax xun tawxiid fasiri maayo shirki fasiri maayo faahfaahintii sheegi maayo waxaanu idhaahdaa sheekh saalax ali sheekh muqadimada ka shubahaadka waa masale aada iyo aada muhima waxaad arkaysaa magaalo ama tuulo dad ducaadi ay joogaan oo iyagu isu haystay inay yihiin ducaati la tawxiid oo haddana haddaad tawxiidka aad ka hadasho isaga way iska dhegaysan jireen oo xukumay kici jireen haddaad tawxiidka ka hadasho waa wada qaylina waa lagu kacay xasaasiyad baa sababto waa maxay si ijmaala buu tawxiidka ugu sheegi jiray qofku isagu dee isku dabaqi maayo haddaad tiraa shirkigu waa wax xun ile kiisan shirki uma haysto kiisi manaad sheegin inuu shirki yahay waxaanu samaynay shirki uma haysto tafaasiishii tawxiidkana umaad waxay xaqiiqadu soo baxaysaa marka tafaasiisha tawxiidka la sheegay bilafraad looga digo wa hadihi ariiqat alqur'aan wasunna dariiqada qur-aanka iyo sunna kaanat dacwat اnabiyi ila atawxiid dacwa ila atawxiid calaa wajhi tafsiil wa taxdiir min ashirki calaa wajhi tafsiil saasay ahayd marka waa masale muhiima taas waytay dalabatu cilmigu inay ku baraarugsanaadaan waa arkay dalabada qaarkood oo odhanaya hadday arkaan qof kelima tawxiid soo hadal qaadaya ama fadaaisha tawxiidkii waxaa sheegaya iyaguba tawxiidka dadka way ugu baaqaan waxaanu fahmin qofkaasi addacwatu ila tawxiidka waajibka ah ee matluubka ah waayo baabka lixaad baabu tafsiiri الtawxiidi wa shahaadati an laa ilaha illa اllah baabka fasiri tawxiidka fasiridiisa macanaa macnihiisa in la caddeeyo iyo shahaadati an laa ilaha illa اllah fasirideeda marka tawxiidku waa san horu sheegno ashan ku jirta waa lilcahdi oo waa tawxiid اlcibaada marka cadafka lagu cadfay shahaadati an laa ilaha illa اllah waa cadfun beyna mutaraadifayn laba isfangashanoo manaa isku macanaabaa la isku cadfay haddaad tidhaahdo alaysa alcadfu yaqtadi almugaayara cadafku miyaanu keensan mactuufka iyo mactuuf caligu inay kala duwan yahin nacam laakiin nawcu lmugaayara maaha mar walba mugaayara kuliya inay wax walba ku kala duwan yihiin maaha macnaheedu marka laleeyahy cadafku mugaayaru keensada kala duwanaansho ima kala duwanaansho u jiraa maxay u kala duwan yihin dee atawxiid waa madluulkii shahaadati an laa ilaha illa waa maxay waa addaal marka intaasaaba dee kala duwanaansho in la isku cadfo banaynaya intaasaaba inagu filaan maqsuudka baabkani waa maxay waa bayaan macna tawxiid alcibaada tawxiid alcibaada macnihiisa in la caddeeyo wa idaax macna laa ilaha illa allah laa ilaha illa allahna macnaheeda in la bayaano tawxiidka markaa macnihiisu waa maxay waa ifraad ullahi bilcibaada haddaynu tawxiid alcibaada aynu ka hadlayno wa tarku shirki waa in ilaahay cibaadada lagu koobo shirkigana laga tago wa hada albayaanu waajibun caddayntaasina waa waajib iyay waajib ku tahay calaa man yacrif ciddii garanaysa ayay caddayntaasi waajib ku tahay baabka toddobaad baabun min ashirki shirkiga waxaa ka mida lubsu lxalqati baraarugta in la xidho walkhayti jeexii marada ahaa liidkii marada ahaa iyo wanaxwihimaa iyo wixii shabaho waa kulu maa yulbasu lirafci lbalaa'i wa dafcih oo wax kastoo la xidho xadiid ha noqdo harag ha noqdo wuxuu doonaya ha noqdo oo loo xidhanayo lirafci lbalaa balaayo qofka ku dhacday si looga kor yeelo aw dafci ama balaayo weli aan ku dhicin oo soo socota in laga difaaco marka halkan sheekhu muxuu ka galay da la soco wuxuu ka galay bayaan anwaac ashirki alakbar waalasqar tafaasiisha aynu sheegayna wey baabkan laga bilaabo lixdii baaba hore waanu sheegnay muqadimaad bay ahayn sooma baabkan ayuu ka bilaabmayaa maqsuudkii weynaaye kitaabku wixii tawxiidka ka soo horjeeday oo anwaacdii shirkiga ah akbar iyo asqarba ayuu halan ku sheegay waayo kitaabku tawxiid buu ku saabsanaaye muxuu shirkiga u sheegaya lianna adidda laa yucrafu ilaa bididdi shayga si dhammaystiran waxaa loo gartaa waxaa ka soo horjeeda marka la garto kamaa qiila wabididdihaa tatabayanu alashyaa sida loo horeba loo yidhi ashyaadu ka soo horjeedkeeday ku caddaataa waaye maqsuudka baabkana waa maxay bayaan ana lubsa shayin kuwani waa tusaala une bayaanu ana lubsa shayin lirafci lbalaa'i aw dafcihi min ashirki maqsuudku waa in la caddeeyo shay xidhashadii wuxuu doonaya ha noqdo kuwani waa tusaale aynu nidhi oo loo xidho lirafci lbalaa'i aw dafcihi waa maxay waa shirkun min ashirki shirkiga mid ka mida weeye haddaba shirkigu waa inigoo hor u soo sheegnayoo wuxuu u qeybsamaa akbar iyo asqar lubsu alxalqati walkhayti wanaxwima mima yulbasu lirafci albalaa'i aw dafcihi hal min ashirki alakbar oo min ashirki alasqar waa min ashirki asal ahaan المراد بالشرك هنا الأصغر كما قال سليمان بن عبد الله في التيسير عبد الرحمن في فتح المجيد وابن قاسم وغيرهم ولهذا وحر الشيخ سليمان بدأ بالأصغر الاعتقاد انتقالا من الأدنى إلى الأعلى kii yaraabuu ku bilaabay ka yar si uga guuro oo ka weyn ugu guuro uu ugu saro tago shirkil akbar ma noqon kartaa nacam shirkul akbar way noqon karaa arrimahani ida اctaqada annaha tarfacu اlbalaa'a binafsiha aw tadfacuhu fahada shirkun akbar wa takunu shirkan asgara ida اctaqada ana araafica waاddaafica huwa allah wa annaha sababun fi dalika shirka asqara waxay noqonaysaa hadduu aaminsan yahay cidda balaayada ku dhacday qofka ka qaadaysa ta soo socotana ka difaacaysa allah inuu yahay waxyaabaanu isku xidhxidhayo waxaana ay sababu yihiin waxaa la isweydiin karaa maxay taatay shirka asqara u noqotay lianna fii dalika jaclu maa laysa bisababin sharcan walaa qadaran sababa wa hada shirkun asqar waxaan sabab sharciya mid qadariya midna baan ahayn in sabab laga dhigaba maxay shirka asqara wey waa asbaabtii ilahay waa musabib lasbaaba horta ashyaada yaa sabab ka dhiga ilaahay subxana wa tacaala inuu ilaahay sabab ka dhigay shaygaas see lagu gartaa biaxadi amreyn bisharc oo iminka kayfa carafna ana alcasala sababun lishifa bisharc fihi shifaaءu linnaas kadalika xijaamadii iyo gubistii iyo wixii nebigu uu raaciyay in kana shifaau fi shayin fa fi halaath oo sharbatu casal iyo sharطatu mixjam iyo kaya binnaar waa sabab sharciya taas waxaa kaloo lagu gartaa sababta lagu gartaa waa bilqadar qadarka maxaa looga jeedaa atajriba almuxaqiqa ba tajribada muxaqaqa ah maaha wax booraan dacwo maaha booraan dacwo sameydaan waado nin xanuunsanayo mala caloosha shubmayso la casirayo reerka dul warwareegayey ayaa roob da-ay booraan ama goday dacwo qoday xareed gashay buu ka cabay dabeetana dee ilahi xanuunkii ka kaxeeyey qofku arkaba wuxuu ku idhaahdaa waar xanuunkaasaa ku hayaa booraan dacwo kacab yaani tajribo muxaqaqa ma hadde markaa dadka in fara badan maanta waxaanay tajaaribta ku sheegayaan waa booraan dacwooye booraan dacwo kacab weeyaan qaar baa amhilada culimada qaarkood sheega waxaa ka mid ah inay dhahdaan haragga waraabuhu ka baqaa jinku kayfa carafta dalika sharcigaa sheegay me tajribaan ku ogaaday wax waxyaabahaasoo kale tajriba sida lagu ogaaday waa adagta waa arrin geybiya bilow shaydaanku uu kulu goynayaa rubama الshayطaan yagurka wa yuriid an yucalliqa qalbaka bاdibaac inuu kulu goynayo oo qalbigaagu waraabayaasha inuu ku xidhmo waraabuna daba socotiyo haragiisa aad raadsato wax dhici kara weeyaan marka tajribadu ay noqoto tajriba maxay muxaqaqa waa inay noqoto ayib rafcu اlbalaa wa isaalatuhu bacda nuzuulihi dafcuhuna waxa weeyaan qabla an yanzil oo intaanay balaayadu aanay soo degin waayo baabka sideedaad baabu maa jaa fi اruqa wاtamaa'im baabka waxaa ku soo arooray tufidii iyo tamiimadii aruqa waa jamcu ruqya ruqyaduna waa maxay waa cuudat malfuuda yunfathu biha waa magengelin ciddan lagu tufayo ilahay la magengelinayo oo lagu dhawaaqayo oo lagu tufayo oo macahaa riiqun khafiif candhuuf markaa yar baa la socota walihaada waxaa jira dadkan kuwa wax cilaajiyey qaar dadka canjilada u duuba dhahdo waa ruqyo ee dhegeyso waxaase ruqyo ma haddee hadduu qofku ka baranayo mooyaane laakiin canjilada halkaa ka baxaysabaa ruqyo in noqonaysa waa qur-aan aad iska dhegeysanaysa ruqyo taalama idhahda ruqyada waa in tufida ay la socoto ku dhawaaqid waa inay tay tufida ay la socoto waxaa ka sii daran khuraafaadku way sii casriyoobaan mar mara ka dambayse kuwa odhanaya qofkii iyagoo hargeysa joogay odhanayaan nin yurub jooga qur-aan baan kugu akrinaya s adigu akrinaya telefoonka qaarna waabay ka sii dareenoo xataa telefoon uma baahni buuhi anigu halkaasumaa la fadhiisanayaa anaa qaaradaha kaaga soo tallaabinaya waxaasi ruqyo maaha waa inay tufidi jirto tamaa'imna waa cuudatun maktuuba waa magangelin qofka la magangelinayo ilaahay oo loo baryaayo ama ciddaaba dee loo baryayo oo laakiin qoraal ah taasaa la idhaha tamaa'im sheekhu saad arkayso muxuu ihi baabu maa jaa fi ruqa wtamaa'im saniiciisu wuxuu shabaha saniicii bukhaari oo baabka haddii uu xukum leeyahay majzuuma ama jaazima uu sheegaa baabun min ashirki alistiqaathatu bigayri uu sheegay kii hore baabun min ashirki lubsu alxalqati walkhayti wa naxwihima lirafci اlbalaa'i wa dafcihi laakiin kan muxuu ihi baabu maa jaa fi ruqa watamaim xukum go-aan muu siin waayo dee masaa-ishani xukum ma laha qura oo ruqyadiiba waxay uqaybsantaa ruqya mashruuca iyo ruqya mamnuuca ayay uqaybsantaa tii mamnuuca ahayd lafteedu shirki akbar iyo shirki asqara tamaa'imtii mid qur-aan lagu qorayo mid wax kale lagu qoray tii qur-aan lagu qoroo layskuba khilaafayba jawaaskeedu raajix iyo marjuux gelaysa hada xukum go-aan muu siina muxuu uhi baabu maa jaa fi ruqa watamaa'im maqsuudka iyo ujeeddada baabkani waa maxay waa mukamilu lilbaab aladi qablahu baabkii hore ayuunbuu dhamaystirayaa suu hi sheekh alfawsaan oo waxyaabo ka farcamaya weeye kuwii baabka hore lagu sheegay si guud loo sheegay markaa maqsuudku waa bayaanu xukmi ruqa watamaa'im in la caddeeyo xukumka ruqyada iyo tamaa'imta marka ruqya idaa kaana fiiha ducaau gayr illah fahiya shirkun haddii ay ku jirto baryo ilahay cid aan la barya waa shirki kadalika tamiim haddii lagu qoro ducaau gayr illah iyo alisticaadatu bigayr illah atacwiidu gayr illah bigayr illah baan ujeeda atacwiidu bigayr illah wa shirki akbara wakadalika ida اctaqada anaha tanfacu bidaatiha ducaaba ha noqoto ilaahay uu u baryaayo qofkanuu ku tufayo hadduu aamino inay iyadu sideeda nafci u leedahay laa biidn اllah iyadana waa shirkun akbar ayb kadalika hadday tamiimadu tahay waxaan qur'aan ahayn iyo ducooyin wax kale qofka lagu xidhay harag neef laga jaray iyo maro meel laga soo qaaday iyo waa shirkun asqar asal ahaan oo waxaan sabab ahayn buu sabab ka dhigay hadduu aaminsan in marada iyo haragga iyo qoriga iyo ciidda qabriga laga soo qaaday waxaasi laftiisu wax tarayana bidaati wax u tarayana waa shirkun akbar waa shirki weyn oo miladiiyo diinta lagaga baxayo amaa ruqyada qur-aan qofkii lagu tufo ma ducooyin ma'huur ama ducooyin mafhuumat lmacna macno saxiixa leh iyadoo waa shareecadu dhiirigelisay baabu man mid ayuu u baabiyey tabaraka baraka ku dalbay bishajaratin geed aw xajarin ama dhagax iyo naxwihima ka buqcatin wa qabrin saa meelulka ka mid iyo qabri iyo waxaas ay faqada shiraka shirki buu sameeyey haddaad mawsuulo ka dhigtana wuxuu noqonayaa baabu xukmi aladii tabaraka bishajaratin aw xajarin wa naxwihima baabka xukumka uu leeyahay qofka geed iyo dhagax iyo wixii shabaha ee dee makhluuqaadka ka mid a barako ka raadiya maqsuudka baabku waa maxay bayaan ana mima yunaafi kamaala الtawxiid aw aslahu atabaruka waa anadaa hore isamkeedii bayaanu ana mima yunaafi kamaala الtawxiid aw aslahu dadunta asalka horeysa asl الtawxiid aw kamaalahu atabaruka bالshajari wاlxajar wanaxwihima maqsuudku waa in la caddeeyo waxyaabaha asalka tawxiidka meesha ka saaraya ama kamaalkiisa meesha ka saaraya inay ka mid tahay ka barakaysiga dhagax iyo geed iyo wixii lamida laga barakaysto shirka akbara buu noqdaa tabaruk bihadi alashyaa ida اctaqada anahu mustaqilun ana maa yatabaraku bihi mustaqilun bالtaأhiir hada shirkun akbar hadduu aamino waxaanuu ka barakaysanayaa inuu la madax bannaan yahay raadka barakada ah oo xagga ilaahay ka yimi ba aanay barakadani ahayn shirka akbara ida idaa tabaraka bishay muctaqida anahu mustaqilu bالtaأhiir fahada shirkun akbar taأhiirku waa jelbu nafcin aw dafcu durin inuu isagu la gaar yahay buu aaminay dhagaxa ama geedka ama qabriga dhulka waxaa xayawaankaas wa idaa tabaraka bishay walam yactaqid anahu mustaqilu bالtaأhiir walakin ma tabaraka bihi laysa sababan lilbaraka fahada shirkun asqar lanu jacala maa laysa bisababin sababa muu aaminin waxaanay inuu barakada la gaaryaho isagu barakada u keenayo lam yactaqid anamaa yatabaraku bihi mustaqilu bالtaأhiir laakinahu tabaraka bima laysa sababan lilbaraka wuxuu barake ku raadiyey waxaan sabab baraka u ahaynba fahada shirkun asqar geed ilaahay dhulkaa uu ka beeray baa tidhi geedkaa baraka ayuu nafcigii ilaahay u geliyey waxaan ahayn ee looga bartay ama lagu sheegay ayaad u sheegtay waxaad tii tusaalahaan waxaad tidhi usha ama qoriga geedkaa laga gooyo ee waran daab looga dhigo waran la geliyo dagaalka lagu galo wuxuu sabab u noqonayaa in aan lagu jebin aad guulaysad minayna laka haada yaa barakada noocaasa kuugu sh waxaa la mida idaa rafaca asabab alma'duun bihi fii talabi albaraka fowqa maa yanbaqii sharcan xataa waxyaabaa barakada lagu sheegay in laga barakaystana barakada ilaahay lagu raadiyana shareecadu ay sheegtay hadduu qofku dhaafiyo darajadiisa iyaduna waa waa shirkun asqar yacnaa itmaana ilayhi qalbugu wa yastabshiru bihi qalbigiisii baa shaygaa ku xasilay isaguu isku hadlaynaya yacnaa gaflu ka gelaya can alamri alxaqiiqi wa ana albarakata min allah shaygii barakabah lagu sheegee isagiibuu si ugu tacalluqay qalbigiisa uu ku xasilayaa oo isagiibuu ku bushaaraysanayaa waayo baabka tobnaad baabu maa jaa fi dabxi ligayri illah baabka waxaa ku soo arooray gowraca ilaahay cid aanayn loo gowraco maqsuudka baabku wuu iska cad yahay maqsuud lbaab wa bayaan ana min ashirki alakbar aldabxu ligayr illah ana min ashirki alakbar aldabxa ligayr illah waa in la caddeeyo shirkiga weynay ka mid tahay gowraca ilaahay subxaana watacaala cid aan ahayn wax loo gowraco wa dabxu ligayr illaahi tacdiiman wa taqaruban wa gowraca ilaahay cid aan ahayn loo gowraco iyadoo lagu weyneynayo ma loogu dhowaanayo wax lagaga shirka akbar sheekhu dee nawaaqid lislaamki waa ku sheegaa dabxu ligayr illah inuu yahay min nawaaqid alislaam shirka akbar uu yahay shirkigu dee u tusaaleeyaaba dabxiga iyo ducada aada tusaale uga dhiga kan shubahaadka iyo iyo kitaabkiisan nawaaqid lislaam labadaba sheekh ibnulqaasim wuxuu yidhi innahu shirkun akbaru naaqilun can ilmilla liannahu cibaadatu min ajali alcibaadaat wa qurbatu min ajali alqurubaat almaaliya fasarfuhu ligayr illahi shirkun yaani waa shirki akbarah oo qofku diinta ka raraya waayo cibaado cibaadaadka u waaweyn ka mida iyo waxyaabaha ilaahay loogu dhowaado ee xoolaha la xidhiidha fasarfu ligayr illahi shirkun ilahay cid aan in loo leexiya waa shirki kaman yadbaxu liqabrin aw shajaratin aw xajarin aw malakin aw nebiyin aw jinniyin aw liطalcati sulطaan xataa madaxweynihii baa soo degay xoolaa lagu hor gowracay maxaa xoolaha gowracooda looga jeedaa casuumad loo dhigay amaya waa lagu weyneynaya aw liطalcati sulطaan aw lizaa'iriin aw gayri dalik xaashiyada kitaaba tawxiidka ayuu sidaasi ku yiri baabka koob iyo tobnaad laa yudbaxu lilaahi bimakaanin yudbaxu fiihi ligayr illah ilaahay loogu gowrici maayo meel ilaahay cid aan ahayn loogu gowraco hada albaab baabkii hore ee ka horreeyey baabu maa jaa fi dabxi lgayr illah waxbay wadaagaan baabka hore oo min almaqaasid dabxu ligayr illah waa shay shareecadu u qastiday xaaraantimayntiisii ee lagu xukumay inuu shirkiyi wa hada albaab min alwasaa'il wasaaisha ayuu baabkan uu ka mid yahay o addabxu lilah bimakaanin yudbaxu fiihi ligayr illah qad yakuunu wasiilatan ila shirk gowraca ilaahay loogu gowraco meel ilaahay cid aan hayn loogu gowrici jiray ama ilaa imikaba loogu gowraco waddo shirki ayuu ayuu noqon karaa nacam daaka min ashirki alakbar saynu sheegnay dabxu ligayr illah wa hada min wasaa'il shirk kana wasaa'ishii shirkiga ayuu ka mid yahay culimada qaarkood ay leeyihiin waa shirkun asqar markaa maqsuudku waa maxay bayaan ana min wasaa'il الshirki addabxu ligayr اllah bimakaani yudbaxu fiihi lgayr waa in la caddeeyo waddooyinka shirkigu dadka usoo maray inay ka mid tahay in ilaahay subxaana wa tacaala loogu gowraco meel ilaahay cid aan ahayn loogu gowrici jiray oo aayadda waa laga istinbaaday laa taqum fii abada waa min baab alqiyaas masjidu diraar oo layidhi nebiga ha ku tukanin baa looga qiyaas qaatay qofku ma ku tukan karaa meel ilaahay cid aan hayn loogu tukado haa dee kiniisaddu sawiro iyo waxaasi ay ka maran tahay iyo najaas iyo salaaddu way ku ansaxaysaa saxaabada qaarkood sida ibnu cabaasi ka sugnaatay waayo salaaddu salaadda kuma khaldami karto kala duwanyin daahirka xataa isagama eka laakiin dabxigu qasdiguunbaa isaga kala saara oo ilaa xagga ficilka da muuqda man yadbaxu lilahi man yadbaxu ligayr illah labadooduba waa daabixun qasdiguunbaa kala saaraya marka wixii qasdi un ku kala baxaya lama ogola in lala mushaarakeeyo kufaarta iyo mushrik sujuuddii oo kale wakhtiyada gaarkee la diiday in ilaahay loo tukado lan sujuuddu qasdi un baa kala saaraya hada yasjud lilah hada yasjud lishams qasdigaa kala saaraya waayo aayadda laa taqum fii abada saynu sheegnay waa min baab alqiyaas oo idaa manaca allahu rasuulahu can alqiyaam lilah fi hada almasjid almu'asas calaa hadi almaqaasid alkhabiifa أنه لا يقوم فيه إلا لله فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها الموحد لله لأنها قد أسست على معصية الله وشرك به تيسير كساكو oo haddii rasuulka ilaahay uu u diiday masaajid qasdi xun lagu aasaaso masjid diraara inuu ilaahay ugu tukado saasoo kale meel ilaahay cid aanayn loogu gowraco qofka muwaxidkaahi ilaahay inuu ugu gowraco maaha saas weya baab alqiyaas baabun min ashirki annadru ligayr illah shirkiga waxaa ka mida gowraca ilaahay cid aan ahayn loo nadarka ilahay cid aan ahayn loo nadro وإلزام المكلف نفسه طاعة غير لازمة تعظيما للمنذور له إلزام المكلف نفسه كمكلف كواهن وسكو لازميه نفتيس كل لازمية طاعة غير لازمة طاعة لازم كواهن تعظيما للمنذور له وينين وينين يكون ندر يوجي إذا كان خالصا لله كان صوابا كان صحيحا وإذا كان لغير الله فهو شرك وعباده نذرك وجعل العبادة لغير الله شرك شرك هو شرك أكبر ibn اlqasim iyo sicdi yaa yidhahdaan kadalika shekh islam ibn tamiya wxu faman nadara ligayr illahi fahuwa mushrikun kaman saama ligayr illah wasajada ligayri ilaahay cid aan hayn qofka u nadraa waa mushrik sida ka ilaahay cid aan hayn u soomay ama ilaahay cid aan hayn u sujuud marka wejhu shirkiya waa maxay cabdiraxmaan ibn xasan baa caddeeya wuxuu yidhahdaa wejiga uu shirki ku noqday waxa weeye qofka ilaahay u nadray raqbadiisi iyo rajadiisa ilaahay oo qurabu ku xidhay ogaalku og yahay awgeed ana maa sha allahu kanu maa lam yasha lam yakun waanuu laa maanica limaa acطaa walaa mucطiya limaa manac qofka ilaahay cid aan ahayn u nadraynaa waa cagsiga oo raqbadiisi iyo rajadiisiiyu ku xidhay ilaahay subxana wa tacaala cid aan ahayn marka annadru ligayr illahi waa shirk maqsuudka baabku waa bayaan ana min ashirki alakbar annadru annadra bayaan ana min ashirki alakbar annadra ligayr illah ama ana annadra ligayr illahi shirkun akbar baabka saddexiyo tobnaad baabnu min ashirki alisticaadatu bigayr illah shirkiga waxaa ka mid ah magangalka la magan galo ilaahay cid aan ahayn mintu marka waa litabciid dee waa bacdu shirki o dee shirki oo dham intan kuma dhama minta baabka hore ku jirtaana waa saas oo kale shirkiguna waa sidii kii hore uno shirki akbara maqsuudku baabkuna uu iska cad yahayo waa bayaan ana alisticaadata bigayr illah min ashirk magangalka ilaahay cid aan ahayn la magan galaa wa shirki akbara waayo liana alisticaadata biاllahi waa cibaada daliilu calaa dalika amru llahi biha faاstacid biاllahi min ashayطaan الrajiim ilahay mar hadduu ina amray waa cibaado wajaclu cibaadati ligayr illahi shirkun mataa takunu shirkan akbara ma mar walba maya ida istacaada makhluuqa fima laa yaqdir calayhi ila اllah hadduu makhluuq magan galo u ka magan galo wax ilaahay mooyaane cid kale aan waxba ka qaban karin shirkiga akbaraya hadduu makhluuq ka magan galo wax ilaahay unuu ka celin karo aw istacaada bimeyitin aw ghaa'ibin ama mid meyda oo dhintay buu magan galay ama mid maqan oo ka meyd magan galay muxuu u magan galay liannahu yactaqid ana lahu tasarufan fi lkown bacda mamaatih isagoo dhintay haddana inuu weli kownkii ku tasarufayo wuxuu ka fulin karo ayuu aaminay wa annahu yasmacuhu wa yastajiibuhu ghaa'ibkana waa sidaas oo kale isagoo maqan sifaadkii ilaahay buu siiyey isagoo maqan ila isticaadu waa nooc min adducaa waa nooc baryada ka mid e inuu maqlayo qariib iyo baciid ba inuu maqluu aaminay qof ka maqan markuu baryayo iyo inuu awood u leeyahay an yanfaca aw yadfaca duran fii xuduurihi wa gaybatihi inuu awood u leeyahay inuu wax taro dadka ama dhib ka difaaco isagoo joogiya isagoo isagoo maqanba marka awood awooddii makhluuqa ka baxsan ayuu u sugaa alisticaada markaa waa alhuruub min shayin takhaafu ilaa man yacsimuka min alhuruubu min shayin takhaafuhu ilaa man yacsimuka min waa inaad ka cararto shay aad ka baqanayso oad uga cararto ilaa man yacsimuka min cid kaa ilaalisa badaa'icu lfawaa'idku saa ku macaneeyey su'aalu llaahi kana ka sii fiican alisticaada waa su'aalu llaahi rafca darari alxaadir waa inaad ilaahay weydiisat dhib kugu dhacday koryeelisteeda suulinteeda aw manca almutawaqac ama midaad filanayso dhibaato aad filanayso weli aan kugu dhicin inaad weydiisato in ilaahay subxaana wa tacaala uu kaa celiyo marka darar xaa waa baryo waa baryada ku saabsan dhibaato taagan ama mid la filanayo weli aan dhicin taasaa isticaado la idhahdaa oo tan xaadirka ee dhacday aad aada weydiisanayso ciddaa inuu meesha ka saaro oo kor yeelo ta waxa weeyaan la filayana inuu celiyo oo uu hor istaago waayo baabka afariy tobnaad baabun min ashirki an yastakiisa bigayr illah aw yadcuwa gayrahu shirkiga waxaa ka mida mintu waa litabciid shirkiguna waa shirki oo shirki akbara weeye an yastakiifa bikayr illah ilaahay cid aan inuu gurmad weydiisto aw yadcuu hayrahu ama ilaahay cidana inuu baryo marka cadfu ducaa cala alistigaatha min baabi cadfi alcaam cala alkhaas ducadu waa caam oo acaamu min alistigaahati wa min alisticaadati labada way ka caamsantah alistigaatha waa alabu algawth alabu isaalati shidda id waxay ku gaartay dhibaato taagan suulinteeda inaad dalabto taasaa la idhahdaa istigaatha طalabu isaalati shidati waaqica طalabu اlcawni fi xaalati shidda waa inaad kaalmo dalabto xaalad adiga adoo ku jira ducaduna intaa way ka caamsantah yakunu min alkuruub washadaa'id wagayriha oo dhibaato dhacday mid la filanayo oon dhicin waxaan dhibaatoba aan ahayn wax wanaagsan ood ilahay weydiisanayso intaba ducaa baa la idhahdaa marka ducadu waa maxay ducaaءu اlmasأala wa طalb اlcabdi min rabihi xusuula maa yanfacuhu wa dawaamahu xusuula maa yanfacuhu wa dawaamahu aw dafca maa yaduru wa rafcahu oo addoonku rabbigii inuu ka dalbo wax nafcul inuu xaasilo iyo inuu daa'imo nafciga waaba xaasila inuu daa'imo dad ilahay weydiistan waa duco ama wax ku dhibaya inu ilaahay kaa kor yeelo inuu kaa difaaco ama hadduu dhacayna inuu ilaahay subxana wa tacaala kaa kor yeelo ducaau lmasala waa taas ducaau lcibaadana dee waaba cibaadadii wa tacriifuhaa wa tacriifu lcibaada maqsuudka baabku uu iska cad yahay wa bayaan ana alistigaahata bigayr illaahi shirkun akbaru shirkun ilaahay cidaana in gurmi gurmad la weydiistaa waa shirki akbara lima fiiha min jacli alcibaadati ligayr illah goortay noqonayso alistigaatha bigayr illah shirki akbarana waa markay noqonaysay alisticaada bigayr illah shirki akbara ducaduna waa saas oo kale wa bayaan ana alistigaahata bigayr illah wa ducaaءa gayrihi shirkun akbaru labada israace goortay shirki noqonayaan waa macluum waidaa طalaba min almakhluuq maa laa yaqdiru caleyhi ila اllah shirki akbar aw istigaatha aw daca mayitan aw gaa'iban waaye baabka shan iyo tobnaad baabu qowli اllahi tacaala yushrikuuna maa laa yakhluqu shayan wahum yukhlaquun walaa yastatiicuuna lahum nasra walaa anfusahum baabkan ka bilow iyo dhowr baaboo kaloo ka dambeeya maqsuudka guuda laga leeyay waa bayaanu dalaa'il الtawxiid almaqsuudu min hada albaab walabwaab alati bacdahu bayaanu dalaa'il الtawxiid waxyaaba tawxiidka daliil u ah ayaa baabkan iyo abwaabta ka dambeysa bimacnaa tawxiidka daliil u ah maxaa looga jeeda waxyaaba qofka tusinaya oo caqligiisa hadduu dib ugu noqdo tusinaya inuu ilaahay kelidii cibaadada xaq u leeyahy oo cid kale aana ilaahay shariik la noqon karin marka baabkan almaqsuudu minhu wa bayaan ana min dalaa'ili altawxiid wa buطlaani الshirk bayaan ana min dalaa'ili الtawxiid wa buطlaani الshirk ana allaha lahu kamaal rububiya waxyaabaha caddaynaya maqsuudku waa in la caddeeyo waxyaabaha tusinaya tawxiidka daliilo ah inuu ilaahay keli yahay fii khasaa'isihi wa xuquuqihi isla markaana daliilu ah shirkiga baadilmaysa waxaa ka mid ah ana allaha lahu kamaalu rububiya in ilaahay uu leeyahay rabbinimo dhammaystiran wa ana almakhluuqa bikhilaafi dalika makhluuquna sidaa uu khilaafsan yahay inuu ilaahay yahay alrabu alkaamilu fii rububiyatihi wa ana almakhluuqa calaa khilaafi dalika wa daliilu cala altawxiid inuu ilaahay yahay rabbiga rabbinimadiisu dhamaystiranta makhluuquna taa uu khilaafsan yihi oo aanu rabbi ahayn taasi maxay daliil u tahay ana allaha istaxaqa alcibaadata birububiyatihi wa ana almakhluuqa laa yastaxiqu shayan min alcibaada likownihi gayra rabbin ilaahay rabbinimadiisu cibaadada ku mutaysta makhluuqna cibaado xaq uma laha waayo rabbi baanu ahayn usuulu halaatha waad garanaysaa sheekhu muxuu idhahdaa warabu huwa almacbuud buu idhahdaa ma aha inuu rabbi tacriifinayo almacbuudu ku tacriifinayo macnu waa maxay arabu huwa almustaxiqu lilcibaada ciddii rabbi ah ayuun baa cibaado xaqu leh walihaada tajidu fi lqur'aani alkariimi kahiira jacala tawxiid arububiyati daliila cala tawxiid alcibaada waxay qur-aanka in badan ka helaysaa iyadoo ilaahay tawxiidka rububiyada kelinimada ilahay rabbinimada uu la keliyahay daliil uu uga dhigayo inuu cibaadada la keliyahay waqadaa rabuka anlaa tacbudu ilaa iyah maxaa ilaahay inuu rabbigii yahay maxaa loo horreysiiyey ilaahay inuu rabbigii yahay waxay daliil u tahay dee inuu kelidii addoon u noqdo oo kelidii cibaadahu uu xaq ugu leeyahy maqsuudka maqsuud hadalba waa maxay bayaan ana min dalaa'ili التوحيد وبطلان الشرك أن الله له كمال الربوبية وأن المخلوق بخلاف ذلك لذا لا يستحق شيئا من العبادة مخلوق شيء العبادة حق من الله بل في رصاعة آيات يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون إلهي ما وحو يشرك إلى ما لا يخلق شيئا صفاatkii rabinimada laga anfiyey soo ma ciday caabudayeen maxaa laga anfiyey صifaatkii rububiyada oo inaan صifaat rububiya lahayn ayay cibaado ku mutaysan waayeen ilaahiyna subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay صifaatu aلrububiya ayuu leeyahay ina aladiina tadcuuna min duni اllahi cibaadu amhaalukum aayad aayad kadib buu ilaahay sidaa yidhi wاladiina tadcuuna min duni maa ymlikuuna min qitmiir صifaat rububiya oo almilku lahaanshaha iyo almilk oo tasarufkan maxay cibaado u yeelan waayeen liannahum laa yamlikuuna shayan ilahay muxuu cibaado u leeyahy liannahu yamliku kula shay wahuwa khaaliqu kuli shay marka ilaahay rabbinimadiisaa daliil looga dhigayaa inuu cibaadada kelidii uu xaq u leeyahy waa masale muhima shan iyo tobankaa baab baynu insha allah maanta ku joojin waxaana aad iyo aada muhim u ah kitaabkan qofku markuu akhrisanayo dadka u dhigayaba inuu aada ugu dadaalo inuu maqaasida fahmo weliba tanaynu sheegnay imika waa asal laakiin waxaa iyaduna asal weyna aayadda ama xadiidka baabka lagu sheegay maqsuudka halku kaa tusinayo iyo siduu kuu tusinayo waana arrin guudu ay tahay qofka daalibulcilmiga ah inuu an yurabbiya nafsahu calayh naftiisa ku tarbiyadeeyo had iyo jeer fahmo maqaasida maqaasid kalaam wajhu dilaalati alaayaat walaxaadi cala almaqsuud kalaam alculamaa saas oo kale maqsuudka hadalka ay ka le waa muhim weeye waa waa min fahmi alcilmi weeye cilmiga marna dee waa la iska dul maraayo oo si sadxiya la dul xaadiya marna cilmigu wuxuu noqdaa cilmi qofku uu fahmay oo maqaasidiisa ishiis iyo wixii oo dhan marka bayaanu macaani alkalimaat bayaanu almaqaasid bayaanu dalaa'il wa wajhu munaasabatiha lilmaqsuud saddexaa masalo markaad kutubu tawxiid dhigaysa kan iyo kuwa kaleba waa muhim weeye kolle waxaanay ku xidhan tahay culimadu markay kitaabkan sharaxayaan haba kala badsadaano way sheegaan lakin waxaa laga yaabaa gaar ahaan soomaalida dadka af soomaaliya ku dhiga inay iska dulmaraan un oo aanay waxyaabaha aada u eegin oo nin kule intaasoo jeer baan dhigtay intaasoo jeer baan dhigay kitaabka ayaa haddii la weydiiyo maqsuudka baabkana waa maxay daliilkan halkuu baabka daliilugay daliilkana goonuunbuu u macneeya baabkana u laqbeeya u dhaafaa daliilkana si guudunbuu u macneeya u dhaafaa khalaas hada maa yanfac sidaa lagu fahmi maayo tawxiidka oo si cilmiya tawxiidka sidaasi wax weeyaan loogu fahmi maayo wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina maxamedi wcala alih wasaxbi wasalam
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idiin kala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online